Deegaanka Yontoi waxa uu 25 kiilomitir dhanka waqooyi ka xigaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana ku nool dad u badan beeraley iyo xoolo dhaqato. Deegaankan waxaa ka jira baahiyo aasaasi ah kuwaas oo ay ka mid yihiin adeegyada caafimaadka, wadooyinka iyo baahiyo kale. Guddoomiyaha deegaanka Yontoi Naciime Cabdi Maxamed oo ka warbixisay xaaladda guud ee deegaanka iyo baahiyaha ka jira ayaa hay'adaha dowlad goboleedka Jubbaland ka codsatay in deegaanka laga hirgeliyo xarun caafimaad oo loogu adeego bulshada gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka, xarumo booliis, sidoo kalena codsatay in loo dhammaystiro wadooyin qabyo ah kuwaas oo deegaanka horey looga hirgeliyay.
waxaan halkan ka codsanayaa in maxay ahayd waxyaalihii badnaay oon caqabadii aan kala kulmay deegaanka iyo waxyaha baahiyaadku u baahan yahay oo maxay ahayd oon waxba aanan ka jirin sida isbitaalka hooyada iyo dhallaanka waxba kama bilaabmo waa eber waxaan rabnaa in kaas falcelin ballaaranna laga siiyo weliba jawaab degdeg ah inaan ka helno waxaa kaloo naga dhiman ma lihiin xarimo booliis ma aan lihin ma lihiin wadooyin waxaa jirta oo noola dhisay oo maxay ahayd oo dhanka beeraha gasho iyadana haaf ah waxaan jecelnahay iyadana in noola dhammaystiro sida suuqyadoo kale sida maxay ahayd oo suuqyada sida wadooyinka sida maxay ahayd xarooyinka booliska hooyada iyo dhallaanka waxaan ugu soo celcelinaya mar walba uga carabka uga adkeynaya waxaan ahay hooyo wax walba oo dareen oo jirana ogsoon oo xaaladaha iyo marxalaha jiro dhan ka sheekeyn karto maxay intaan hadda joogo waa maxay ahayd oo intaan joogo waxaan kala kulmay waxyaalo badan sida maxay ahayd oo emergency-goo kale xitaa markuu dhacay wax maxaa jirta hataa helta boos yar oo goob caafimaad ah ma lahan tuulada waa eber ebertay ka taagan tahay haween halkan ku dhinta way jirtaa haa ayagoo lasii wado amniga waa sax sida habeenkii oo kale wuu saxan yahay oo maalinkii wixii emergency oo kale oo dhacay maalinkii waad jawaab celin waad ka samaysan kartaa qofka waad qaadan kartaa waxaa nagu dhow booliguduudaan mar aan gurmad u aadnaa ama kismaayo haddii habeenka uu nagu soo aado wadooyinka oo kaleeta habeenkii maritaankooda aad bay u adag tahay sida etoobiyaanka oo kale ilaa iyo wallaahi lix habeenaa u dhimatay haddaan intaan jooga laakiin engaransiyo intaan dul taagnaa waa saddex waxay u dhinteen maamadii foolaa qabatay gabadhii oo kaleeta kafkii ku yar waa ugub waxay u baahan tahay dhakhtar markaas la joogo dhoonokaljin oo falcelin ka sameeyo laakiin maamooyin dadka hadda inta joogan waa dhaqa waa dadkii umulisooyinkii oo maxay ahayd dhoonokaljin aanan ahayn umulise dhaqameed ah marka waxa wax qabtana ilaahay subxaana wa tacaala wax qabtaa laakiin qofka markuu haween yahay uu maxay ahayd oo xaamilo uu yahay wuxuu u baahan yahay la socod badan jikimaad badan haddee waxaas dhan waxa keena waa goob caafimaad darro ma lahan goobo caafimaad dhaktar ma joogo qofkii haweenkii wax la socdo ma lahan caafimaadkiisii wixiisii sida loo jooga foosha kusoo boodaysa kuwa qaar waxay u dhinteen dhiig darro kuwa qaar ayagoo ciyaalka kafka ugu jiraan badbaado darro oo dhakhtar nala jooga ma lahan sida maamulka deegaankaasi ay sheegeen haweenka ku jira xilliga dhalmada ayaa la kulma caqabado kala duwan oo dhanka caafimaadka xilliga ay foolanayaanna ma helaan dhakhtar iyo adeegyo caafimaad waxaana inta badan loo soo qaadaa magaalada Kismaayo oo ay masaafo isku jiraan